sideaad ku maqasheen idaacaddeenii shalay waxaa magaalada laascaanood soo gaaraya hogaamiyaal dhaqameed ka qaybgelaya shir dhowaan ka dhici doona magaalada haddaba taliska guud ee ciidamada milatariga somalilan ayaa markii ugu horreysay ka hadlay shirka dhaqanka ee magaalada laascaanood ka furmi doona iyo amniga garaadada ku sugan magaaladaasi warkan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle shir jaraa'id oo ay saraakiisha ciidanka militariga somalilan lagu sarreeya qabteen maanta ayay kaga hadleen markii ugu horraysay xaaladda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyo shirka dhaqanka ee duubabka iyo isimada gobolkaasi halkaasi uga furmi doona taliyaha guud ee ciidamada militariga somalilan sarreeye gaas nuux ismaaciil taani ayaa ugu horrayn sharaxay imaanshaha garaadada ee magaalada laascaanood amniga garaadada iyo shirka dhaqanka iyo guud ahaanba xaaladda nabadgelyo iyo doorka ciidamada waxaan shirkan jaraa'id u qabanay saraakiisha halkan ay u qabteen saraakiisha halkan joogta oo ka kooban jaanada iyo korneylada ciidamada qaranka iyo booliiska guud ahaan inaan halkan ka caddayno in nabadgelyada guud ee ciid magaalada laascaanood ay gacanta ugu jirto ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan waa kow baabuurta garaadada soo dhaweynaysay waxay ahaayeen baabuurtii ciidanka qaranka waxaan sidaa u yeelnayna waxay ahayd inay gaadiid cadow nagu ihi aanay soo gelin gobolka marka hadalka mumbelka ee la sheegsheegayo waxa weeye oo dadka mubdi ka galay gaadiidkaas garaadada soo dhaweynaya waa gaadiidkii ciidanka qaranka ee ma ahayn gaadiid meel kale ka yimid warsataa dadku in ogaadaan baan doonaynaa shirweynaha dhaqanka ee gobolka ka dhici doona cidda nabadgelyadooda sugaysaa waa ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan ee gobolkan ku sugan taliyaha guud ee ciidamada militariga somalilan oo hadalkiisa sii wata isagoo ay hareera fadhiyaan korneylada iyo jenaraalada kala duwan ee ciidamada somalilan ayaa waxa uu tilmaamay in ay ciidamadu hawshooda wadanayaan sida uu sheegay
hadallada dilqaabkaa ee meelaha laga leeyahay ciidanka qaranku dhiguma dhi doono waxaanay wadan doonaan ciidanka qaranku hawshay u xir saaraayeen oo ahaa nabadgelyada qadarka hadday xad ka tahay iyo haddii ka walba iyo gudahaba inay ilaaliyaan hawshaydii siday ahayd baan u soconnaa hadallada aan habboonayn aan lagu hadlay inaan dhig anagu dhig u dhigi mayno dadweynaha reer soolla waxaan leenahay nabadgelyada idigaa ku nool qof walba wuu baahan yahay nabadda dhulkiina ilaashada oo ilaaliya ciidamada gacan ku jira magaaladana gacan ku siiya waayo nabaddu waa rag gogashii amniguna waa muhiim diinteenna ay noonaysaa oo aynu noogu horraysana alamnu waliimaan haddaan amni jirin salaada tukan maayo meheradi socon mayso qofku nabad ku seexan maayo habeenkii gurigiisa markaas intaa shibaysta gu dhacdo waxaa ugu horreeya waa nabadda nabadgelyadiina ilaashada ayaan dadku leeahay ciidamadu dee magaalada waxay usoo galaan nabadgelyada inay ilaaliyaan markii horeba banaanka ay ka joogeen umay soo gelin wax kale laakiin nabadgelyadiina inay ilaaliyaan bay usoo galeen marka hawshaa lagu jirana dee khaladuu dhacayaa mid askarta wax ku tuura iyo mid iyo mid isaga lagu tuuraba khaladku u dhacaya laakiin khaladkaa dhacayaa waxa weeyaan mid lagu sugayo un nabadgelyadii mid wax kale looga jeedo ma ahayn hadduu dhacay waxaan mar labaad igu celinayaa nabadda innaga ku nool khadar maxamed cakule v o a hargeysa